waana shaydaankii baad maaragtay dee talooyinkiisi aad fulisay oo xadiis baa jira fii saxiix muslim ku sugan inuu carshigiisa ku samaystay meelaha badaha iyo biyaha korkooda markaasuu wuxuu diraa yabcadu saraayaahu ciidamadiisu markaa shaydaanku diraa war maxaad hebel u soo qabatay mid baa wuxuu leey shayaadiintii ka mid a maa taraktuhu xataa faraqtu baynahu wa bayna zawjati kamaaan hadhin buri ilaa aan isaga iyo reerkiisa kala diray kala diray marka waxa weeye mar haddaan wax xaaja iyo baahi aana jirin furiinka haweenaydii la furaa baabulkaraaha ayay noqonaysaa mar waxay leeyiin waa iska sunne oo hadday iyadu xuquuqdii luminayso xaqi ilaahay oo ay ku arkayeen luminayso aana khasbi karaynin inuu iska sii daayo waa fiicantay mar haddii aanan sharcigii oofinayn ku soconnin hadday akhlaaq xun tahay oo sayi'atulkhuluq ay tahay waxaa weeyaan iyada qudheedu waa iska sunnay leeyihin waayo xadiis baa wuxuu rasuulku leeyahay saddex ducadooda lama aqbalo alaaatu yadcuuna falaa yustajaabu lahum rajulun kaana taxtahu imra'atun sayi'atu اlkhuluqi falam yuطalliqaa ina haysta haweenay akhlaaq xun oo aan iska sii daynin ducadiis lama aqbala ayaa rasuulku leeyahay waana xadiis saxiixa oo fii silsilati axaadiis saxiixa raqama kun siddeed boqol iyo shan marka taasoo kale waxaa weeyaan haddii ay qof caynkaasa tahay dee wuuna iska hayn karaa waa iska dulqaadan karaa laakiin fii xaqihi waa sunna ayay leeyihin qaar baaba soo gelinaya waajibkii mar haddii ay sayi'at xuquuq tahay baabul wujuubka gelinaya furiinka marka xaaladahaas buu u qaybsamayaa asalkiisuna maxaynu nidhi asalkiisu waxaa weeye inuu yahay inuu shay mubaaxa iyo jaa'isa uu yahay wuxuu ka hadlay markaa shuruudihii buu u yimi shuruudihii qofkan wax furaya horta marka u horaysa dalaaqa iyo furiinka ninkaa iska leh nin baa wax fura ninku wax furaya waa inuu yahay kow caaqil min kulli zawjin caaqilin buu yidhi baaliqin buu haddana yidhi waa nin caaqil oo baaliq ah oo jumhuur ahlicilmi waxay leeyihin ilmihii yaraaba haddii naag loo guuriyo sinu tamiis gaadhay waxaa weeye furiinkiisa ansixi maayo kastoo xanaabiladu ay leeyihin hadduu sinu tamiis gaadho waa furi karaa waxaa u daliila inaanu furi karaynin rufica alqalamu can alaaatin can الnaa'imi xataa yastayqid wa can الsabiyi xataa yaxtalim wa can اlmajnuuni xataa yacqil sabigii ilah u ka qangaadho waa marfuuca alqalam furiinkiisa markaa muctabar maaha qof waalana waxaa weeyaan waa sidoo kale mukhtaar waa inuu yahay midda horte waa inuu yahado qasad iyo maaragtay dee uu la yimi oo isagu wax kan qofka inuu furo waa inuu ikhtiyaar meesha uu jiraa qasad waa inuu jira iyo doorasho oo uu qasday lafdigan macnihiisa oo dee inuu furiin meesha u jeedo laakiin hadday sabqulisaan tahay isagoo raba inu xaggaa qabo yidhi waad furan tahay unbu iska yidhi xaggaa qabo isagoo raba inu yidhahdo waad furan tahay unbu afka ka soo baxday sabqulisaan baa la carabkaa ka boobay erayga erayan ahayn buu la aaday furin mamaysu ama waxa weeyaan wuxuu ka sheekeeyey dee maaragtay qof furay naagtii furay uu furay ama saasoo kale buu ka sheekeeyey ama ninka carbeed baa nin cajamiyi u laqimay waxaa tiraa naagtii waan furay naagtii waan furay buu yidhi garanna maayo ma yaqaan de af soomaaligan lagula hadlayo cajamka ee waxaan looga jeeda hadalka kan loo laqimay garan maayo dee waxa furi mayso amase waxa weeyaan kii wax wacdinayay ummadda la hadlayey oo waxoogaa ka cadhooday oo markay wax qaadan waayeen ballaqtukum waa idinsii daaya fadhiga waxbaanu hadda oo naagtiisina dhex fadhida meesha xagga dambay fadhida dumar ku dhex jirtaa marka waan idin furan buu yidhi macnaha waan idinsii daayay oo sor fadhigeenna kan waabaan anugu idinka tegey dallaqtukum baa guuri islaantina meesha ku jirta maqsuud maa looma jeedo furmi mayso markaa weyne mukhtaar meesha weynu jiraa doorasho wax leeya waynay jirtaa oo waxaa markaa meesha ka baxaya talaaqul mukrah kii la khasbay qofka haddii la khasbo oo layihahdo fur haddii kale waxa weeyaan waa lagu dilaya qorigaas lagu baas baa lagu furaya ama fur saasaa lagaa yeelaya oo dee rasmi ah waxa weeyaan waa u bannaantay hadduu furaya waan naagta waa furan tahay waan furay waxba ka furmi maayaan mar haddii la khasbay waayo de ilahay baa qur'aankiisa wuxuu ku leeyay man kafara billaahi min bacdi iimaani ila man ukriha wa qalbuhu muطma'inun biliimaan oo dee macnuhu haddiiba gaalkii qofkii gaalnimadii loo ogolaaday markii la khasbay inuu gaalnimo ku hadlo isagoo iimaanka qalbigiisa ku sugan yahay dintaabaa loo fasaxay wixii intaa ka sokeeya oo furiin iyo in loo fasaxaana dee min baabi awla ayay noqonaysa waxaa kaloo rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh in allaha wadaca can ummatii alkhaطأ والnisyaanu iyo wmastukriha calayh wixii maaragtay lagu khasbo laakiin ikraahu shuruud buu leeyahay shuruud buu ikraahu leeyahay oo shuruuddaas dee in la fahmo ayaa loo baahan yahay oo shuruuddaas waxaa ka mid a qofkan wax khasbayaa inuu horta awood leeyahy waa mid sata haysto oo maaragtay madax ah awooddiina gacantu ku haystaado waa lagu dilayaa ama xadhig dheer oo sanad dhex bilood intaasan kuu jarayaa fura dhiganag ama dee waaba waaba dad maaragtay tuug oo ama burcad baaba gacan ku dhigto oo tiri saadaada yeelo baaskan kugu furaya ama waxa weeyaan xagga dhanniga haalibka ah malaha haalibka ah ayaa waxaa u muuqday ninkan wuxuu ku handaday ee ugu hanjabay haddaadan yeelin waa fulin karaa oo waa inay jirtaa oo kale in waxaan qofkan khasbaya inuu dhibaato u geysan karo oo dil iyo garaaci daran iyo xabsi dheer inuu ku fulin karo ayaa ikraah noqonaysa laakiin hadda musanifku hadallada uu sheegayo oo odhanaya cayd iyo hadduu ninku yahay nin ahlu muru'a iyo ahlu qadar oo dadka akhyaarta ah oodaya oo maaratay maara sharaf leh haddii waxoogaa cayd iyo afxuma iyo waxaa loola yimaado ikraah bay noqonaysaa taas macno weyn ma laha ama maal yar baa uu ka qaadayo ikraah noqon mayso haddii cayd iyo waxaas macna male waa waa lawcaaya golaha lagaa ceebaynaya dama maarata eesaa yeli waxba macnaa ma laha imaam abu xaniifa ayaa jumhuurta khilaafsanaysa wuxuu leeyahay mukrah iyo mid kale oo isku mid mar haddii la khasbiya haddii kale laba shay baa la doorgeliyey wuu doortay waxaa weeyaan ninkaa talaaqii waa waa ka furmaysa haweenayda laakiin qowlkaasi waxaa weeyaan waa qowl daciifa waayo wuxuu musanifku leeyahay falaa yasixu ansixi maayo طalaaqu sabiyin ilma yar furiinkiisa ansixi ictiraazaadki uu tilmaamaya markuu u sheegay xukunkii wix muctiraazaad ah ee ka baxaya uu meesha tilmaamayaadoo falaa yasixu ansixi maayo طalaaqu sabiyin ilma yar furiinkiisu ansixi maayo wa majnuunin mid waalan furiinkiisu ansixi maayo wa mukrahin mid la khasbay furiinkiisuna ansixi maayo bigayri xaqin yani xaq waxaan ahayn lagu ikraahay oo taa macnaheedu waxaa weeyaan haddii ikraahu xaq uu yahay dee waa ansaxaya oo dee waa ninkii muuliga ahaa ee haweenadiisii intuu ka dhaartay ee afartii biloodna dhammaatay ee qaadigii markaa waa ku khasbayaa furuc rid buu leeyahay haddaad noqon weyday rid wadaadida qasab bay kuu tahay marka waxaa weya talaaqaasi waa mid sharci ah oo bikayri xaqin ta halkaas ka duwaya مثل أن هدد بقتل أو قطع أو قطع عضو أو ضرب مبرح وكاد يمرك إكراه وحيابه إكراه نغنكر يكاد ليالو عيري وذلك تصار إكراه وحوية مثل أن هدد إن لغو هدد قفك لقصبي بقتل دلبا لغو هدد أو لغو هنشبي أو أمس قطع عضو حبين قوينتيد با لغو هنشبي aw darbin garaacis la garaacayo ayaa loogu hanjabay darbigaasoo mubarixin ay shadiidin yani garaacid daran ah wakadaa shatmun aw darbun shatmun cay aw mase darbun garaacid garaaciddaasoo yasiinuyan kadaa kaasay kula mid taadoo iyaduna waxa weeyaan waa waa ikraah wa huwa walxaaluhu qofkaa la hadidayaana min dawi lmuru'aati sharafta kuwa u saaxiibka uu ka mid yahay iyo walaqdaari yani maarata xurmada iyo weyneyn u saaxiiba uu yahay alaqdaar waa jamcu qadrin yani dawi alaqdaar baa loo jeeda ahluxurmati walwaqaari waaltacdiim wuxuu leeyahay wuxuu tilmaamaya ikraah maxaa noqon karaa goormaa la odhan karaa qofkaas waa la khasbay oo ikraah baa dhacay wuxuu leeyahy ikrahgaas wuxuu noqon karaa horta waa in dil lagu handidaa waa lagu dilayaa haddii aad qori baa inta loola soo baxay baas baa laguu furayaa haddii aad haweenayda furi weydo oo maaragtay waa waa hadidaadaasaa jirta waa sax waxay noqonaysaa markaa waxa la yidhahdo ikraah gacantaa lagu goynaya haddaad naagta furi weydo waa ikraah garaacis daran burhkaasaa meel walba ofta lagaga jebinaya ama si macba lagu garaacaya ushaasaa lagula dhacaya daadan furin shuruudaha inu sheegana in laga helo oo dee qofkan ku hanjabayaa oo fal furin kara uu yahay intaa marka leelo waxay noqonaysaa ikraa laakiin cay wuxuu yidhi wuxuu kale ku soo daray ikraa cayda iyo waxoogaa garaacid yar iyo ayaana iyana ikraa noqonaysa haddii shuruud bay leedaho haddii qofka markaa waxaa lagu samaynaya uu yahay dawi lmuru'aat saxaabu lmuru'a yani dadka akhyaartaa buu jeedaa odayaal iska maaragtay sharaf leh oo markaa dee mansabkood dad madaxa yihiin ama macquula oo saasoo kale odayntinimo iyo wax ku ladhanayiin waxa weeyaan iyaga agtooda cayda yar iyo maxaan ku dhahdaa waxoogaa garaacidda yar iyo waxay noqonaysaa maxay ikraa bay noqonaysaa wuu furayaa buu leeyahy laakiin sax maata sax noqon mayso waayahay wuxuu yidhi waman zaala caqluhu bisababin waman axadka oo dee haddii la yidhahdo qofkii la yarcaayaba naagtii ha furo waa ikraahe arrintu way markaa ficnaanayso dumarka waa la furaya markaas marka xaaladu adkaanaysa waman zaala caqluhu waman axta zaala uu zuulo caqluhu caqligiisu qofkuu zuulo bisababin sabab uu ku zuulo sababtaasoo laa yucdaru aan loogu cudurdaarayn fiihi sababkaa gudihiisa wadaalika tusaale ka sakraani kii sakraansanaa ee maarata khamraysnaa oo kaleba weeye iyo waman axad shariba cabbay waman axadka shariba cabbay dawaa'an dawo qofkii cabbay dawaagaasoo yuziilu zuuliya alcaqla caqliga zuuliya bilaa xaajatin baahila'aanna u cabbay yaqacu waa dhacaya talaaquhu madkuurkaa la soo sheegay talaaqiis waa dhacaya oo labadaa noocba yani talaaqii waa dhacaya macnaha wuxuu u jeedaa haddii maalan qofkii caqligiisa uu zuulo sababta uu ku zuulayna waxa weye khamri buu cabbay ama dawo ayuu cabbay caqliga zuulinaysa isagoon waxba u baahnayn waxa weeyaan dalaaqii uu furay markaa uu istikhraamay u waalan yahay furiinkaa uu furay waxa weeyaan haweenedu waa furmaysaa laakiin masaladu waa masale khilaafiya oo marka u horraysa talabaa loo kala qaadayaadoo inuu yahay qofkani sakhraankan uu sakhraansan yahay midaan isagu la imanoo tacaddi ula imanin tacadiya xadgudub ulama imanine tusaale ahaan waxa weeye maalan dhakhtarkii baa un dawo siiyey nin dhakhtaroo siqaa unbaa tabiibaa dawo siiyey dawadii unbaa markii unsay noqotayba markuu cabbay ayuuba waashiba waa ku dhufto markaa de waa sakhraamay kadibna wuxuu yidhi naagtan waa furantay hadallo badan baa ka dhacay kaas waxaa ka furmaya bilijmac ninka noocaas waxaa ka furmaya waa ijmacan taas hadal ka taagan in la isku haya waxa weeyaan ninkii isagaa khamri iska cabbay khamri buu cabbay isagoo ogsoon oo de khamrigu inu xaaraan yahay mukhtaarna doortay buu cabbay markaasaa culimada laba qowl baa ku jiro oo qowlka jumhuurta ee shaaficiyadu ay ka mid yihiin mar hadduu isagu cabbay khamrigii oo ictidaaga la yimi markanuu hadlayo waxba bayaanu garanne waxa weeye naagti waa furmaysaa kaasi waa qowlka jadiidka ee imaamu shaafici iyo badan ay qabaan oo madhabkiisa ah qowlkii qadiime shaafici waana isagoo doortay muzani oo talaamiidii shaafici ka mid ah taxaawi oo xanafiyada ka mid uu doortay riwaaya can imaam axmed cumar bin cabdilcaziz laga soo guuriyey leyt ibnu sacdin rag badanoo aimmadii oo kale waxay leeyihin jumhuurta haba ka yaraadeen dalaqaas dhici maayo oo ninkaas sakhraansanee hadeeyaanka iska halaaqaya aan waxba garanaynin dembigan khamriga uu cabbay bakiis ha ahaado oo dee nin jariimo ku jira ha ahaadee laakiin waxba ka ratibi maayaan hadalkaa uu ku hadlay waayo qasad ma jiro nin niyaysayna ma ahayn dalaaq iyo furiin ismana oga wuxuu ku hadlay waxay u deliishadeen yaa ayuha aladiina aamanu laa taqrabu asalaata wa antum sukaara oo salaadda ha u dhowaanina waa intaan khamriga la xarimin salaadda ha u dhowaanina idinkoo sakhraansan oo markaa qowl qofkii sakhraankaa qowlkiisii waa muctabar ma aha sharciga waayo wuxuu ku hadlaya garan maayo muctabar maaha marka ninkanna dembigu waa meel eh laakiin waxaanu ku hadlay wax muctabara ma aha oo shareecada xaggiisa wax la tixgelinayo noqon mayso waxay kale soo deliishadeen inama alacmaalu biاnniyaat wاsakraanu laa niyata lahu walaa qasta acmaashu waxay ka ansaxdaa xagga niyada nin sakhraansan oo wereersanna niyo male waxna maaragtay qasadna ka xidhmi maayo waxay kaloo deliisheen qisadii intaan khamriga la xarimin ninkii loo jira xamse bn cabdilmuطalib waa intaan khamriga la xarimin waa kii cabbay khamriga oo markaa rasuulku intu u soo galay oo isagoo indhihiisu ay kala yihiin oo waxaysan yahay isagaas rasuulka iyo raggii la socday hal antum ilaa cabiidun liabi idinku ma wax kalaa tihin addoommihii aabbahay baa tihin buuli ibnu xasm adaahir markuu xadiidkaa macnaynaya wuxuu leeyahay xamd hadalkaa ku hadlay isagoo sakhraansan hadduu odhan lahaa isagoo aan sakhraansanayn la kafara waa gaaloobi lahaa waxaa markaa meesha ka muuqanaysa qofka sakhraanka ahi inuu yahay hayru mu'aakhid mid wax loo qabay inaanu hayn maradu sakhraan yahay xaafid ibn xajar wuxuu leeyahay markuu xadiidka ka hadlayey wa huwa min aqwى adilati man lam man lam yu'khad aلsakraana bima yaqacu minhu fii xaali sukrihi min طalaaqin wagayrihi waa adilada ugu xog badan buu ka mid yahay kuwa aan qaadaynin qabanaynin sakraanka waxa ka dhacaya aan ictibaar u yeelaynin oo ama طalaaq ama kayrkii ah inkastoo lagu ictiraado leeyahy arrintaasi arrin mubaaxa bay ahayd oo dee ninkaasi wax mubaaxa buu markaa uu saa samaynayey laakiin cibradu waxa weeye natiijada ka soo baxaysa hadal ka soo baxaye baa hadal khatar ahaa marka hadalkii aan muctabar ahayn xaggaasa laga egaya waxaa kaloo cusmaan ibn cafaan laga soo guriyey inuu yidhi kullu طalaaqin jaa'izun ilaa طalaaqa anashwaan wa طalaaqa almajnuun yani طalaaq kastaa waa bannaan yahay ninkii sakhraansanaa ee ku fayaamay ku wareeray khamriga iyo maxaanku dhahdaa kii waalaa mooyaane oo ibnu taymiya fataawada mujalladka toddobaad inuu ka hadlay wuxuu leeyahay walam yahbut can الصaxaabati khilaafu fii ma acraf saxaabadana arrintaa wax khilaafsan in qofkaas sakhraansan aan dalaaqiisa la qabanaynin wax khilaafana saxaabada yani kama sugnaanin ma ogi buu ku leeyay wax ka sugnaaday khilaaf oo saxaabada khilaafkeeda arrinta ay khilaafeen cusmaan waxaa kaloo laga soo guriyey cumar ibn cabdilcaziiz oo raggii dee aimada ahaa nin baa loo keenay haweenaysi fura isagoo sakhraansan markii dambe u dhaariyey inuu furay haweenaydii isagoo aan ogeyn oo caqligiisa marka aanu joogin uu dhaartay haweenaydiina waa u soo celiyey xadkiina waa ka jaray xadkii khamri cabnimadana waa ku garaacay haweenaydiina inaan ogeyn buu ku dhaariyey oo waxay leeyihin marka aimadu haddii ninkani qaar baan khamrigu waxba saas ka bedelini haddii uu maskaxdiisu joogto oo dee wuxuu garanaya iyadoo hadalba ma leh lakin waxaa laga hadlaya ninkaas sakraansane wixi aan garanayn rag badanoo muxaqiqiina caynkaasi raajix yeelayaan masalada in la yidhaahdo ninkaan hadduu sakhraamay sakhraadu waa dembiye laakiin wuxuu ku hadlayo muctabar iyo taabagal sharciga ma aha waana sida shawkaani qudhiisu kutubtiisa oo dhan uu raajix yeelayo ou leeyahay marka waxa weeyaan waxay noqonaysaa maaragtay dalaaqaasi dhici maayo imam الbukhaarي naftiisu uu u baabaystay baabu طalaaqi fi اlإklaaqi wاlkurhi wالsakraani wاlmajnuuni marka adiladu keenay baad ka fahmaysaa inaanu markaa qofkii sakraansanaa aanu markaa furiinkiisa aanu ansaxaynin oo waxaa ka mid a inama alacmaalu biالniyati buu soo deliishanayaa aahaarna waa keenaya masalada saasaad moodaa inay xoog badan waaya wuxuu yidhi walahu wuxuu leeyahay zawjkii waxaa u sugnaaday an yuطalliqa inuu furo binafsihi naftiisa inuu isagu u furo ayuu leeyahay oo iyada asar ah walahu wuxuu leeyahay an yuwakila inuu wakiisho oo cid kaloo furta inuu u wakiisho xaaskiisa ayuu leeyahay walow imra'atan walow kaana wakiilu haba ahaado kaana wakiilkaa imra'atan haweeneyba ahaado walilwakiili kiil waa wakiishay furiinka loo wakiishay waxaa u sugnaaday an yuطalliqa inuu furo mataa shaa'a markuu doono waxaa la furiinka ninka ayaa iska leh oo isagaa iska leh laakiin shareecadii haddana waxay ogoshahay qofku wuxuu leeyahay inuu cid kale u wakiisho oo waxyaabaha mucaamalaadka ah ee beeca iyo shiraha iyo furiinku halkaasoo kale soo gelaya furiinkana inuu yidhahdo ninku cid kale u wakiisho oo niyaabo sameeyo cid kaleo naa'ib ka ah ama waxay noqonaysaa bitawkiil hebelo wakiil baad iga tahay naagtayda fur oo u yeehi dalqadihii way bannaantahay waa ansaxaysa bitafwiidi aw bitakhyiir oo tafwiid uu la yimaado o yidhaahdo haweenay yahay naftaada fur adaaban hawshinan kuu dhiibeeye anugu hadda maaragtay bal yabaq iga dayn weydo halkaa way u bataye go-aankii baa inaan ku siiyey adaaban kuu tala saartay furiinkii kuubaa soo wareejiyey isfur adugu markaa ansaxaysa hadday isfurta khalaas kaala qaajisay wey ama takhyiir bay noqon kartaa wakaaladiioo adaa doorle kala dooro inaad maaragtay dee sidaynii horenu iska ahaano aad reerihii tahay aad ii joogto iyo inaad ka dhaqaajiso oo aad doorato markaa furiin khiyaar baad u leedahay intaasiba way ansaxaysaa oo fuqahadu waxay leeyihiin intaaba wuxuu leeyahay isagaa mukhayar u ah ninkan maxaan ku dhahdaa haweeneyda qabaa marka dalaaqa baabkiisa laga hadlayo waxayna deliishanayaan maalan dee rasuulkuba salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waa kii ku yidhi haweenkiisa yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika in kuntunna turidna alxayaata addunya waziinataha fatacaalayna umatickunna wausarixkunna saraaxan jamiila wain kuntunna turidna allaha warasuulah wadaar alaakhira faina allaha acadda lilmuxsanaati minkuna ajran caiima ode khiyar baa ku jira meeshu caaisha waa tilahayd xadiidka saxiixa khayaranaa rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulkuuna doorgeliyey inaan la noolaano inaan ka tagno ayuuna doorgeliyey fakhtarnaahu falam yacudda dalika alaaqan arrintaa furiinkubuu tiri marka marka waan doorannay oo de markaan dad furnay maanaan hayne waxa weeye doorashada khiyaarkiuna siiyey lakiin annagu isagaan doorannay furinna markaa arrintii ma dhicin oo haddaan ta kala dooranayna furiin bay aanlan weeye marka arrintaas way bannaantaadoo haddii ninkii war hebel naagtii fur biniyaaba ayuu ku furay waad furantahay buu odhanaya waa marka waxa weeyaan niyaabadaas way ku ansaxaysaa waayo wuxuu yidhi sheekhu falow laakiin buu yidhi in idaa qaala hadduu yidhahdo lizawjatihi xaaskiisii hadduu ku yidhahdo alliqii fur nafsaki naftaada fur xaaskiisii buu ku yidhi oo faqaalat ay tidhahdo cala alfawr si deg dega waxay u tidhi طلقtu نفسيi نفtaydii ayaan furay طuلqat way furmaysa sheekadii dhammaatay oo wain akhrat hadday dib u dhigtana oo aqbalitaanka dib u dhigtana falaa ay falaa yaqacu طaلاqu طaلاaqi dhici maayo oo de waxaa la rabaa wixii moogtahay inuu isaga dhaco si deg degaa la rabaadoo waxay isku khilaafeen ninkani markuu haweenadiisa tafwiidkaas tiraado haweenaya isfur ma tamliik ba mise waa tawkiil tamliik ba mise waa tawkiil oo wixii waa la melkisiiyey oo dalqadii baan gacanta kuu gashay oo mar hadday tamliig tahay fawran bay arrintii u dhacaysaa fawran bay imanaysaa mise waa tawkiil oo maaragtay wakaaladii way iska noqodan kartaa waxa dib la ysaga yar dhigo adu waxay u badanaya marka inay tamliig tahadoo dee mar haddii u yidhi isfur waa inay markaa yana go-aan deg dega qaadataa oo haddii markaanay fulin hadhow dee cidkaa samci mayso dibudhigaas markaa socon maayo oo su-aal kale meesha ku jirta waxaa la leeyahay oo waa yahay hadday tidhaahdo waan furanahay oo dallaqtu nafsii naftaydii baan furay bay tidhi maxay dhacaysaa saddexdii baa dhacay oo waa waa baa-in oo inay nin kale soo marta mooyaane cidi ma kuma so ma maarata ma dambe ma gursan karo inay nin kale soo maro ma dalqa rajciye ayaa dhacday waxaa la leeyahay mar baa isfurtay aa ku soo ceshaday ay oo saasay noqonaysaa ma dalqo oo baa-ina noqonayso oo sidii maalan dee maaragtay khulacii oo kale iyo faskigii iyo arrimahaasay gelaysaa saddexda qowlba waa leeyiy lakin waxaa u raajixsan qowlka marka imaamu shaafici madhabtu ay qabaan oo odhanaya waa dalqa rajciya waa dalqa rajciya isagaa dee lahaa awalba hadduu furan awalba dee asalku wuxuu ahaa sida hadiga in lagu furo waad furan tahay dalqadun bay dhacaysaa marka waxaa weeyaan hal dalqo ayaa dhacayso rajciyaahoo waan isfuray markay tidhaahdo waan isoo ceshan karaa waayahay ilaa an yaquula wuxuu yidhi marka wuxuu yidhi wain akhar hadday dib dhigtana falaa ilaa an yaquula inuu yidhaahda mooyaane طalliqii fur nafsaki naftaada furmataa shi'ti markaad doonto hadduu saa u siiyo waa baab markaad doonta isfur waayo wayamliku wuu milkiyaa zawjkii alxoru ee xorta ahaa alaaa tadliiqaatin saddex dalqadood ayuu mulkiyaa waalcabdu wayamliku lcabdu addoonkuna dalqatayn buu mulkiyaa wabilahi tawfiiq subxaanaka allah raxmat yacni xaaja la'aan iyo baahi la'aan waa la kahdaa dalaaqi waxa weeyaan in qofku haweenadiisii furo iyadoo wax xaaja iyo wax dana iyo wax baahi aanay jirin arrintaas waa karaaho rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi aad bu uga hadlay in la ilaaliyo dumarka oo aan la keenin asbaab furiin keeni karta istawsuu biالnisaaءi khayran fainahuna khuliqna min dilin acwaj waina acwaja shay fii dalaci aclaahu fain dahabta tuqiimu kasartahu wa kasruhaa طalaaquhaa dumarka waxaa u sheegtaan buu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu alيh wax khayr u dardaarma waayo far qalloocan bay ka abuuran yihiin oo marka haddii dila si wadwado oo aad istidraahdo qallooca toosi waad jabinaysaa jabniinkaasina waxaa weeye waa furiinkii halkaa waxaa muuqanaysa markaa furiinkii in la diidan yahay oo aan si ciyaara wax loo furayn iyadoo haddii dhib xitaa timaado loo baahan yahay wax loo adkaysto wain khiftum shikaaqa baynihima fabcatu xakama min ahlihi wa xakama min ahlihi an yuriidaa islaaxan aayaddaa qudhida waa laga qaadan karaa oo labadii dee khilaaf ka taagnaaha loo dira ayaa la yidhi laba qof oo ka kala socdaa labadan ishaya isqaba haddii ay wanaag doonayaan alla subxaana wa tacala u waafajinaya dadka wax islaaxinaya marka in uu socdo guurku iyo nikaaxu xilku socdo ayaa markaa la ilaalinaya oo muhima muuqda xadiidka kale ee saxiix tirmidi ku sugnaa wuxuu ahaa ayuma imra'atin sa'alat zawjaha طalaaqan fii gayri maa ba'sin faxaraamun calayha raayaxatu ljanna yacni haweeney kasta oo ninkeeda furiin weydiisata iyadoo wax dhibi jirin waxaa ka xaaraana urta jannada ayuu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh saa darteed talaaqu haddii aan wax baahiyi jirin waa karaaho oo waa la diidan yahay sharcigu ma ogola waana sabab masaalix dhan baa ku burburaysa oo carruurtii baa laga yaabaa haddii labadii qof kala tagaan in tashatut iyo maaragtay tarbiya xumaan iyo wax badan ay soo baxaan waxa uu sabab u noqonaya qadieca iyo isgoyn iyo isnacayb iyo dadkii oo markaa khilaaf dhex maro waxyaaba badan buu huwan yahay wayukrahu waa la kahdaa alaaqu furiinkii min hayri xaajatin yani xaaje iyo baahila-aan baa loo kahdaa yani inna la furo waahalaau saddexdii ayaa ashaddu yani ay ashaddu karaahatan karaahaan sii daran iyo wa jamcuhaa saddexdii oo uu jamciyo fii tuhrin waaxidin tahaaro keliya oo gudaheedu ku jamciyo ayaa ashaddu ay ashaddu karaahatan karaahaan sii daran oo tafriiqiya xaggeeda ka ayaa ka sii daran haddiiba uu yahay maalan karaaho oo la yidhi maaragtay de in danla'aan qofku wax furo waxa weeyaan waa arrin makruuha saddexdaba inuu israaciyana waxa weeyaan iyana way sii daran tahay oo waynu ka hadli doonnaa talaaqa bidcigaa inuu yahay isagaa keeni doonaa dhacayaan marka in la jamciyo waxa weeye ma bannaana oo haweenaydii saddex israacsan lagu furo sharcigu ma oggola xadiidkii nasey uu wariyey baa u daliila oo rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa loo sheegay nin طallaqa imra'atahu alaaa taطliiqaati jamiican mar keliya israaciye saddexdii markaasuu rasuulku istaagay isagoo cadhaysan wuxuu yidhi ayulcabu bikitaabi اllaahi wa ana bayna adhurikum ma kitaabkii ilaahay baa lagu dheeldheelaya lagu ciyaaraya anigoo dhexdiinna jooga ayuu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh saa darteed baana yana bannaanayn in la israaciyo oo mar keliya uu ku wada dhawaaqo alfaadii erayadii saddexda ahaa dalqadaha ahaa uma alaaqu alaa aqsaamin uma dabeetana alaaqu furiinkii alaa aqsaamin calaa alaaati aqsaamin saddex qaybood ayuu qaybsamaa sunniyin qismun sunni ah oo sunno ah iyo wa bidciyin mid bidciya oo bidciyin kaasoo muxaramin xaaraan wowgaas waxaan filaya inay khad amaana tahay madbici ah iyo wakhaan mid ka madhan can isunnati iyo walbidcati mid sunno iyo bidcaba ka maran waa saddexdaa yacni inuu yahay mid sunno ah iyo mid bidca ah oo xaaraan ah aan bannaanayn iyo mid ka madhan waxa la yahay sunno iyo bidcaba ka madhan taqsiimku isagoo unaayana waa say u badan yihiinba in laba laga dhigo leh waa mid bidciya iyo mid sunniyana waa jiraa marka isagu saddex buu halkan u qaybiyey faama sunniyu yani alaaqii sunniga ahaa oo sunniga waxaa looga jeedaa waa mid waafaqsan qaabkii shareecadu tiri waxa loo furo oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu ogol yahay in loo furo ka waafaqsan baa sunni la yidhaahdaa fa huwa isagu an yutalliqa inuu furo weeye fii tuhrin daahir gudihii haweenadii oo daahira gudaheeda inuu ku furo tuhrigaasoo lam yujaamic fiihi aanu jimaacin u tegin kaas baa waxaa la yidhahdaa alaaq maxaan ku dhahdaa sunni ah yacni haweenaydii in la furo iyadoo daahir oo xaydkii ka qubaysatay oo ka daahirsatay oo uu ka go'ay isla markaana aan u tegin oo aan u tegin isbaas la doonaya waxaa rabaa dee inay markaa iska soo koobnaado intii ay ku caddatirsanaysa waxaana u daliila arrintaas allah baa wuxuu leeyahy subxaana قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني فرا دمرك لعدتهن عددooda ku fura waa duhriga ayaa loo jeedaa say saxaabadu ku fasireen ama dee xadiidkii ibnu cumar ee markii uu furay haweenaydiis iyadoo xaydaa oo lagu yidhi soo cesho oo la soo noqo inshaa amsaka hadduu doona ha haysto abihi baa loo soo sheegay inshaa amsaka وإن شاء طلق قبل أن يمص فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء بخاري مسلم بحديث كوري أما ها يستو أما ها سيدا أيو إنتان طابا ومركا طهري طاهر طاهر فتلك العدة تاوي مركا عدة إلهي سبحانه وتعالى قرآن يسوق أمري ويلي فطلقوهن لعدتهن مركا فرين كلا فرية وحال ربائن لفروه يدو طاهر أه وعويان oo aan maxaan ku dhaha xayd ahayn baa loo jeedaa marka meeshii iyagu waxaa ka hadal u baahno gaara kuwii iyagu iskaba sunnagoyska ahaadoon xaydkaba lahayn ama gabadhii yarada iyadu aan maxaan ku dhahdaa lahayn maarata xaydba ka imanin ama ti uur kale balyana way soo socdaan waxaa kaloo marka cabdillahi ibn mascuud qudhisuu macnaha uu ku fasiray faطalliquuna liciddatihinna qaala طaahiran fii gayri jimaac oo ibnu abi shayba ayaa asartaa soo saaray sheekhu albaani qad istabaana xamluhaa uur bay leedaho uurkeediina waa muuqday mar haddii uur ay leedahay furiinka iyadoo uurle lagu furaa wuxuu waafaqsan yahay furiinkii sharciga ahaa oo dee waxaa arrintaa laga deliishanayaa xadiidka fi saxiix muslim oo min xadiid cabdillahi bni cumar oo markii uu furay la yidhi murhu falyuraajichaa uma liyuطalliqhaa طaahiran aw xaamilan yani farha soo ceshado xaalkiisa dabeetana ha furo ama iyadoo طaahira ha furo ama iyadoo uurle ha furo marka iyadoo uurle ha furo mar haddii la yidhi macnaheedu waxa weeye waa طalaaqi sharciga waafaqsanaa oo iyadoo uurlana markaa waa lagu furaya caynkaas waxaa kaloo iyana dee meesha soo gelaya dalqadaha la furayaana inay ahaato dalqa waaxida oo aan dee sidaynu hadda u sheegay inay karaaha tahay israacinteedu inaan iyana saxnayn oo xagga kale ay gelayso oo aalaaqu marataan markuu aayadda ibnuqayim ka hadlayey wuxuu yihi lam yushrac iqaacu alaaثati jumlatan yani lama sharciyeyno lama jidaynin in saddexdaba la israaciyo marka arrintaasi arrin bannaan maaha wuxuu yidhi والبدعي المحرم أن يطلق في الحيض والبدعي والطلاق البدعي طلاق بدعها يا المحرم لحرمه وحاران تأها أن يطلق إنه فروي في الحيض حيث قديسة ويدو له إنه فروي بلا عوض عوض لآن سواء بدل كقادا أو خلع وحلي هذا آن وأهين إنه فروي أو مس في طهر yacni daahir gudaheed inuu ku furo weeye duhrigaasoo jaamacahaa fiihi uu galmooday kaas baa waxaa layahay bidci dalaaqa bidciga ahi waxa weeye waa un dee kii kole ka soo horjeedaa inuu haweenaydii furo xayd ama nifaas iyadoo dhiiggiila inuu ku furo xaydkii dhiiggii maaragtay caadadaha bisha ama kii dhalmada amase uu ku furoba intuu iyadoo daahir a u galmooday inuu furo oo aan la ogayn markaa ma uur bay leedahay mise ma laha waxa weeyaan arrintaasi waxay noqonaysaa waa alaaqii bidciga ahaa oo saddexda inuu israaciyo qudhahooda alaaqa bidciga ayay noqonaysaa uu yidhi anta aaliqun alaaan baad ku furanta oo kale waayo wuxuu yidhi faidaa facala faidaa waktiga facala uu sameeyo yani alaaqa bidcigaa nudiba lahu waxaa loo sunneeyey an yuraajicahaa inuu soo ceshado ayaa loo sunneeyey haddii haweenaydii uu furo iyadoo xayda oo kale maalan oo xaydkii qabtuu furay hadiga rasuulku waxaa weeye salawaatu ullahi wasalaamu calayhi shay munkar ayuu ku dhacay markaa horta waynu soo celiyaa haddiiba dee wax ugu laaban yihiin oo arrintaa waxaa u daliila xadiidka cabdillahi bni cumar طallaqa imra'atahu waya xaa'idun wuxuu furay haweenadiisii iyadoo xaydaa fii cahdi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam fasa'ala cumaru rasuula allahi sala allahu alay wasalam can dalika rasuulkii ayaa arrinkaa weydiiyey faqaala murhu falyuraajichaa far ha soo celiye maarata xaaskii uma liyumsikhaa dabeetana ha haysto xataa tadhura ilaa ay ka daahir noqonayso uma taxiida dabeetana ay ka xaydayso uma tadhura dabeetana ay ka daahir noqonayso uma in shaaa amsaka wain shaaa allaqa marka hadduu doono waa igsanayaa hadduu doono waa furayaa buu yidhi rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh halkaa marka waxaa ka muuqanaysa dee waxaa weeyaan horta xayd buu ku furayaa soo celiyo markaa kadibna ha daahirsato yaanu taabanin ha xaydo ha daahirsato marka waa laba duhuri ogow markaas furaya aduu markaa masalada hadal baa wuxuu ku jiraa waxa weeyaan haddii uu isagoo ku furay iyadoo xaydaa markuu soo ceshado ma hal duhri unbuu sugayaado oo markii dee xaydkan hadda ay ka daahirsato oo ay daahir noqoto way u bannaantahay inuu markaa furo markay daahir noqotay mise wuxuu sugayaa sida xadiidkan hadda tilmaamay laba duhri miyuu sugayaa kadibna waa furayaa khilaaf baa ku jira culimada dhexdeeda qaar waxay leeyihin waa waajib alintidaar inuu sugo oo labadaa duhri uu sugo baa waajib ah maalikiya baa ka mida xaafid ibn xajar fatxubaarig wuxuu leeyahy shaaficiyada qudheeda qawlkaasaa xoog badan waxaa jira oo kale qowl kale wuxuu leeyahay mee wuxuu sugayaa uun duhriga hore oo waxba kaa dambe inuu sugaa waa manduub kaa labaad inuu sugaa waa manduub oo waa sunne ee waajib ma aha axmed iyo abuxaniifiya rag kale aimadaaba qaba oo riwaayad baa waxay leedahay murhu falyuraajicahaa uma liyuطalliqhaa طaahiran aw xaamiran far oo ha soo ceshado kadibna ha sii daayo iyadoo daahir ah ama iyadoo uur leh qowlkaasaadna mooddaa inuu yahay marka jamcinta adilada la eego qowlka xooga badan oo dee adiladii in la jamciyo ayaa ka fiican in waxa la kala raajix yeelo oo jamcintu waxay noqonaysaa dee in la yidhaahdo haddii duhrigan koowaad ay gaadho way bannaan tahay in la furo ile markaa haweenaydii duhri aan la jimaacin oo la furay sunno ayuu asalba ahaa in kaa kale la sugana waxay noqonaysa sida xadiidku uu tilmaamay waa shay manduuba wanaagsan laakiin tan sokana way bannaan tahay saas baa maarata in lagu jamciyo ayaa ku fiican bay daliileyn waayo wuxuu yidhi wa ama alkhaali canhumaa wa ama dalaaqii alkhaali ka madhnaa canhumaa labadoodaas oo bidco iyo wax leeha sunno ka madhnaa fa alaaqu sagiirati fa huwa kaasi alaaqu sagiirati tii yarayd furiinkeedii weeye iyo walaa'isati tii quusatay min alxaydo xaydka ka quusatay oo sulagoyskayd waa islaantii gabowday waaye walxaamili ama dee waa xanuun baaba ka kaxayn karee iyo walxaamili tii urka lahayd iyo wagayri almadkhuuli biha tii loo galmooday kayrkeed oo macnaha tii aan iyadu la taaban oo aan ciddaba lahayn furiinka kuwaa ku dhacaya waxaa le sunnana maaha bidcana maaha saasuu leeyahy oo markaa taqsiimka wuxuu ku wadaa inuu yahay ulaai ee aanu unaa'i ahayn dalaaqu sagiira aw alaayisa qoftii yarayd ee ninka haddii gabadh yar loo guuriyaan qaangaad ahayn amase islaam maaragtay uu qaba oo maaratay sunagoys oo dhiiggii ka joogsaday waxaa weeyaan xataa hadduu jimaaco waxay leeyihiin dalaaqoodu bidci ma aha wuxuu leeyahay camraani oo kitaabka albayaan fii sharxi lmuhadab oo kutubta maarata maraajicda waaweyne shaaficiyadu ay leedahay lam yakun طalaaqa bidcatin liannaha laa taxbulu fayandamu calaa mufaaraqatiha wuxuu yihi alaaqaas horta bidca maaha waayo yani uur loogama rajo qabo oo hadhowta sii daynteeda uu ka tiiraanyooda ninkii midda kale ciddadiina iskhilaafi mayso oo ciddadu waa un saddex bilood islaantii dhiiggeedu go'ay ama gabadhii yareedan weli aan dhiig yeelan ciddadeedu mahal meelun bay taaganta saddex biloodun bay tirsanaysa wallaa'i yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna alaaatu ashhur wallaa'i lam yaxidna markaa dee gabadhii yarayd iyo kuwii kale marka ayaan xaydaynba islaamaha ahaa waxaa weeye saddexdaa biloodna iskhilaaf wey saa darteed baan bidca loo odhanayn buuri waxaa kale oo marka uu leeyahay tan kalena waxaa weeye marka laga eego tii uurka lahayd iyadoo waxaad mooddaa in xagga hore lagu daro oo la yidhaahdo marka horeba waa talaaqii sunniga ahaa bay iyadu ku fiicantao dee naska xadiidka baa ku cad tii aan loo galmoonin oo iyada aan maaragtay dee looga teginna waxa weeyaan dee wax leeha cidda tirsi ma leh oo dalaaqeedu bidca maba noqon karo dee marka la furo laa ciddata calayha waa ciddii meeshi maba jirto ciddiba ma taabanne marka waxa weeyaan in la yidhaahdo mar haddii aanay bidca ahayn alaaqani dee bidc iyo sunna waxba uma dhexeeyaane in la yidhaahdo waa iska sunne oo alaaq mashruuc ahoo dee sharcigii la ogol yahay oo sidii shareecada ogoleed ku dhacay buu noqonaya in la yidhaahdo ayaad mooddaa inay iskaga fiican tahay waayo wuxuu yidhi walalfaadu allatii yaqacu bihaa walalfaadu erayadii allatii erayadii yaqacu bihaa yacni uu ku dhacaa alaaqu alaaqu erayada uu ku dhacaa sariixun iyo wakinaayatun weeye sariixun mid cad oo hadal waadix ah iyo wakinaayatun hadal maldahan oo isagu niye isaga baahan oo ixtimaalaad geli karo sidana noqon kara si kalena noqon kara furiina noqon kara wax kale in looga jeedana noqon kara marka halkan wuxuu ka hadlaya erayada iyo alaaq wuxuu ku dhacaya oo waxay leeyihiin alaaqu horta wax kasta oo tusinaya in xidhiidhkii zawjiyadu ee meeshaa ka jiray uu ku dhammaanayo ama eray lagu hadla ha ahaado ama qoraal la qora ha ahaado ama ishaare iyo farkufiiq oo ninkii dhagaha aan hadlaynin uu faraayisaa yidhaahdo oo uu xunta tilmaamo inuu maaragtay le hadalba awal kala soo baxayne ku tusinaya markaa in meeshii uu wax fasaxay ama ergii lasoo diray oo wakiil baad ga tahay shaa u sheeg aasoo dham waxa weeyaan dee way ku dhacaysaa alaaqi wuu ku dhacaya markaa way kala qaadaanoo waxna waa sariix oo uma baahnaba niyaba mar haddii la helo hadalkaa cad furiin baa la yidhahda wax kale laguma xambaari karo waxna waa wax u baahan niyo u baahan oo kinaaya la yidhaahdaa kinaaya la yidhaahdaa wuxuu leeyahy marka faasariixu kii caddaa ee aan u baahnayn isagu niyada lafdu alaaqi furiin lafdigii weeye waalfiraaqi lafdigii firaaq weeye siidayn iyo wasaraaxi lafdigaa saraax weeyaan waayo oo erayadaas waa erayada ku cad qur-aanka ya ay waan boode faasariixu yaqacu bihi sawaaءun nawaa bihi طalaaqa am la faasariixu ka sariixa ah yaqacu bihi waa ku dhacaa yani yaqacu bihi waa ku dhacaa maxaan ku wxuu dhoon jiray furiinkii sawaaءun waxaa siman nawaa bihi u niyooya aطalaaqa طalaaq niyooya am la masiyaa niyoona wuxuu ku sheegaya markaa kuu caddaynaya waxaan la yidhahdo sariixa ama طalaaq ha niyooda ama yaa niyoona mar hadduu yahay طallaqtuki waan ku furay mar hadduu yahdo war meesha ma yaallo waxaan u jeeday maaratay waxaa ii keeniyo xaggaa u baydhi iyo waxaas kaa smici mayso ixtimaal kale ma geli karto aan furiin ahayn markaa niyo uma baahna waan ku furay hadduu yidhi khalaas shee kale meesha ma taalo waayo oo marka hadduu sariix yahay wax niya uma baahna walaa yaqacu ma dhaco buu hi bilkinaayati kinaaye iyo hadalkii maldaha ahaa ee waxyaabo kale maaragtay ixtimaali karayeyna kuma dhaco ilaa an yanwiya inuu niyoodo bihi ay bilafdi almuxtamal inuu ku niyoodo atalaaqa furin u niyooda mooyaane si kale uma dhaco oo haddii hadalkii uu ay ku suuragal tahay furiin iyo wax kale in looga jeedo kaasi markaa wuxuu u baahanayaa niyo ayuu u baahanaya faasariixu sariixi lafdu alaaqi alaaq ereygii weeye walfiraaqi lafdigii firaaq weeye wasaraaxi saraax iyo siidayn maaragtay lafdigeed weeye waayo marka erayadaas waa erayada qur-aanku sheegay oo qur-aanka intaba caddeeyey maalan alaaqa oo kale maaratay waxaa la yihahdo alaaqa fatalliquuhunna iyo baad dee qur-aan ku arkaysaa oo ereygii alaaqaha lagu dhawaaqay idaa طallaqtum الnisaa iyo marka ereygan alaaq qur-aanki waa ku hadlay firaaq waa ku hadlay qur-aanka wafaariquuhunna bimacruufin kal subana faariquna sii daayo mufaaraqeeya wain yatafaraqaa yugni اllaahu kula min sacatih waa kaa la yidhi subxaanaه wa tacaala ereygaa saraax qur-aanka ku hadlay oo sarixuhunna saraaxan jamiilan iyo maaragtay markii dumarka zawjaadka xaqoodii laga hadlayey fatacaalayna umatickuna wausarixkunna saraaxan jamiila markaa la yidhi subxana wa tacala faimsaaku bimacruufin aw tasriixun biixsaan erayadaasoo dhan markaa waa eryada qur'aan ku dhawaaqa iyadoo furiin looga jeedo sarix ku ah ugu hadlay fa idaa wakhtiga qaala uu yidhaahdo ninkii wax furayey طallaqtuki waan ku furay haweenayahay aw mase faaraqtuki waan ku firaaqeeyey waan ku sii daayey aw sarraxtuki waan ku sii daayey waa un dee sii dayn furiine aw amase anta adigu taaliqun yani waad furan tahay aw amase muطallaqatun mid la furay la furay baa tahay aw mufaaraqatun mid la sii daayey baa tahay aw musarraxatun mid la sii daayey oo la saraaxiyey baa tahay tulliqad way furmaysaa intaaba erayada mar hadduu ku dhawaaqo waxa weeyaan waa furiin sawaa'un marka waxaa siman nawaa bihi lafdigaa ula niyooya aalaaq furiin ula jeediyaa am la amase uma jeedina waxba adigo sheekadaas inuu niyaystay alaaq oo leeyahay niy alaaq waan uga jeedi ugamaan jeedin dallaqtuku waan ku furay umaan jeedin furiin idhkaas micn mayso faaraqtuki inuu yidhaahdo oo yidhahdo hadhowta ugama jeedin maa niyeysan waxaad layihahdo alaaq maa niyeysan lagaa simci maayo eraygan baan wax kale suuragal ka ahayn oo qur-aanka hore u isticmaalay markaa taasi galbatay oo tagtay maradu saa yidhahdo waaya wuxu uhi walkinaayaatu kinaayaadkii waxa weeyaan waa hadalladii maldahnaay waxyaaba kalen xambaarayey oo suuragal ay ku ahayd qowluhu odhaahdiisii weeye anti adigu haweenayahay khaliyatun mid maran baa tahay oo dee waxay noqon kartaa khaliyatun anta khaali khaaliyatu min azawj nin baad ka maran tahay ama wax kala baad ka maran tahay waayo ama mase bariyatun baad tahay min albaraati baa laga keenay oo yacani beri baad tahay oo yacni waxa waad ka maran tahay oo kale noqona ti hore ku dhowdahay aw amase batatun anta adigu batatun ay maqtuucatu mid la gooyey baa tahay oo dee xiidhkii zawjiyadaa la gooyey bay iska noqon kartaa si kale ayaa lagu gooyey oo aad qof baaxun baad tahay oo si kale ay noqon kartaa aw amase baa'inun baad tahay yacni maarata mid baa'ina oo yacni tagtay baad tahay oo soocantay xaraamun baad tahay xaaraan waayahay wactadii wa qowluhu baa maaragtay soo gelaya uu yidhaahdo ictadii cidda tirso wastabri'ii yacni riximkaaga baraa u qaado oo riximkaaga beri yeel wataqannacii ilbas ilqinaaca maradaadii xidho madaxaad ku duubi jirtay wejiga qarso oo is-astur oo markaad khalaas weyday aniga odgaa asturantay bay iska noqon kartaa wa alxiqii biahliki eelkaaga haleel oo kale weeyaba inuu yidhaahdo wa xabluki xadhiggaagii calaa khaaribiki degtu kuu saaran yahay oo macnaheedu yahay meeshaad doonta ka baxa meeshaad doonta ka dhac waayo wanaxwu daalika waxay kula mid ah erayahaasoo dham waa kinaayay leeyihiinoo inkastoo qaarkood laga yaabo in khilaaf a'immada qaarkood ay ka jiro laakiin cumuuman wuxuu iska noqon karaa in la yidhaahdo waa hadal markaa wax kale ay suuragal ku noqon karto in looga jeedo marka maxaa la doonayaa niyaa loo rabaa niyaa loo rabaa oo ilxaqii biahlika oo kale baa marna waxaynu ku haynaa nusuusta sharcigaa iyadoo looga jeedo furiin baynu haynaa marna ilxaqii biahliki oo xaaskii labadaba lagula hadlay oo looga jeedo bal reerkun yar qabo oon furiin ahayn labadaba waa la hayo mid waa xadiidkii bukhaari ku sugnaa ibnatuljawn lamaa udkhilat calaa rasuuli llaahi sala allahu alay slm gabadhaa markii rasuulka loo soo geliyey oo waxoogaa loo soo laqimay ay ku idhahdeen malaa gabdhihii dumarkii naaga ad u qurux badanna way ahayd bay idhahdaan aduu markaa si unba wax ka noqdeen erayaa loo sheego saa ku dhaya waxbaa dhayaa laga yaabaa samarata markau soo gashay uu soo dhowaaday rasuulku ayaa waxay tidhi acuudu billaahi minka ilaah baan kaa magan garay marka male waxaa la eragaasaa fiicana ku dheh oo qolaa markaa dee meesha weydaarinaysa sidaa dheh fa qaala laqad cudti bicadiimin cid weyn baad markaa magan gashay ilxaqii biahlik ehelkaagii heleel khalaas marka waa waa waa furiin waa tagta qisadii kacb bnu maalikna markii uu ka warramayey oo xaaladu ay ku adkayd dee markuu takhallufay qaswa tabuuk ayaa qisadu waa tii ka sheekaysay inuu rasuulku amray cid buu usoo diro wuxuu yidhi wuxuu ku amrayaa inay dumarka ay kaa ictisaaraan oo kaa dheeraadaan dumarka aad marat ka dheeraatid oo iska fogaysid markaasaa wuxuu yidhi miyaan furaa markaasaa lamee furi mayside ha kaa fogaadin yaana kua noolaana xaafadahoodii meelooda ha tageen markaasaa wuxuu ku yidhi ilxaqii biahliki eelkaagii haleen furiin maahayn de marka waxa weeyaan xagga sii qabo reerkii ka daba tago iska maqnoo bal inta xaaladdu farajku furmayo marka labadii erey oo ilxaqii biahliki eelkaaga haleel marna furiin bay noqotay oo markay niyada wadatay marna waxay noqotay furiin la'aan waa erey kinaaya oo markaa u baahan niyo u baahan marka ereyadaasoo dhammin wuxuunbay ixtimaalayn haddii lasii rogrogo oo khaliya baad tahay oo maalan maxaan ku idhaahdaa dee nin baad khaali ka tahay ama wax kaloo xun baad khaali ka tahay oo ka marantay ereyada haddii lasii egeego waxaa laga yaabaa in mid waliba uu noqon karo macna uu ixtibaari karo aan macnaha furiinka ahayn xabluka calaa khaaribika waxay yidhaahdaan asalkiisu wuxuu ahaa ratiga ayaa marka dee inta xadhigga hoggaanka dusha loo saaro ayaa la sii daayaa intaa ogaanka maaragtay dusha loo saaro ee falalanka iska daaqtaga marka alxaqi xabluka calaa ghaaribika qofka markaad rabo le meesha doonta ka dhac macnaa waxa inuu kala dhaqaajinaye xadhiggii degta kuu saaran yahay macnaha waxa weye meeshaa doonta ka bax anugu shaqa iskuma lihin macaanidaas macaani kale de way iska noqon karta waayo wuxuu yidhi aw qaal ama uu yidhaahdo ana anigu taaliqun mid furan baanay minka adiga ayaan kaa furaay aw amase fawado alaaqa alaaqia u wakiisho oo u tala saarta ilayha iyada oo fa qaalat ay tida anta adigu taaliqun waad furan tahay ow amase qiila lahu loo yidhaahdo alaka zawjatun war xaas ma leedahay oo fa qaala u yidhaahdo laa madac xaas ma lihi aw amase kataba uu qoro lafda alaaqi ereygii alaaqa ayuu qoraalka ku sameeyey kumana dhawaaqin way furan tahay oo kaluu fartasaa u qoray laakiin afka kama soo baxin hadduu ku hadlo iyadu hadal ma leh waa furan tahay waataynu soo sheegna sariix bay iska noqotay way waad furan tahay unbuba qoray isagoo isagoo hadal oo kale ku wajahan waayahay oo aan ku dhawaaqin ama way furan tahay waay fa idaa nawaa hadduu niyoodo bijamiici daalika arrimaha dhammaantood atalaaqa furni hadduu niyoodo waqaca waa dhacaya alaaqi oo eryada noocaasi dee way iska ixtimaali karaan waxa la yidhaha maxaan ku dhahdaa macno kale way ixtimaali karaan oo zawjo ma leedahay iyo marka waxaa dhici karta isagoo mid xudxudanaya somalida way isticmaalaan saysa badan inta badan arrintaas way dhacdaa mid buu xudxudanayaadoo la sheekaysanayaadoo xaas ma xaasna ma lihi xagga xaas ku joogaa xaas ma jira haddee marka macnaha uma jeedo naagtii waa iska fure muxuu ka rabaa waa xudxudasha rabaa inuu soo dhawaysto meesha kusoo beenna waa lagu soo xeligeliya somaad maqan sheekoyin khulaafada ay akhriyaan beenna waa lagu soo xeligeliyaa runna waa lagu dhaqaa marka waxba ma jiraan meesha sheekada inoo wado la soco halkaas sheekada kasii wadanaya marka waxa weeyaan hadal saxa maaha fiican maaha adigu waxay leeyihin waa dekinaayo hadalkaasi oo markaa un halkan un qofkan is leeyahy wuxuu u sheekee marka haddii niye ay ka tahay dee dalaaq bay noqonaysa ee furriin qoraalka qudhiisu haddii aanu dee ku dhawaaqin u yidhaahdo waan iska faygaaraya maqalinka si un bay ahayd dee waxay noqonaysaa in dalaaq rasmi ah noqon haddii aan niya meesha iman a'immada qaarkood weeyaan kitaabadu xadiid nasa-i ku jiraba tilmaamaya kitaabadii qoraalku inuu furriin noqdo waayahay wain lam yanwi haddaanu niyoon buu yidhi lam yaqac dhici maayo waayo wain qiila low haddii loo yidhaahdo allaqta mra'ataka allaqta imra'ataka haweenaydaadii miyaad furtay fa qaala nacam haa waan furay tulliqat way furmaysaa yacni haa u nacam uu yidhaahdo un anu waa kal ku da war haweenaydii ma furtay haa macnaha waxay ficaanaysaa dhee waan furay weeye way furmaysaa wabillahi tawfiiq musannif raximahullah ritaankooda u niyoodo waa dhacaya ma nawaa wuxuu niyooday baa dhacaya wakadaa waxaa kula mida saa'iru alfaadi alaaqi alaaq iyo furiinka eryadiisa kale ee soo hadhay sariixihaa kooda sariixa baa la mida iyo wa kinaayatihaa kooda kinaayada ah wuxuu halkan ka hadlaya waxaa weeye wuxuu ku dhawaaqay qofkani hadduu ku dhawaaqay maalan laba dalqadood ama maxaan ku dhahay saddex marba wixaa uu ku dhawaaqay markaa dalaaq ula jeedo unbaa markaa dhacaya waana masaladan saddex dalqadood hadduu yidhaha saddexdii baa taha iga tahay ma dhacaysaa mise dhici mayso waa masale hadal badan oo a'immadu aqwaal baa jira lakiin laba qowl baa ugu xoog badan qowlka ay jumhuurtu isku waafaqsan tahay oo ay leeyihiin hadduu ninkii haweenaydii ku yidhahdo saddexdii baa an taaliqun alaaan saddexdii baad iga tahay waxaa weeyaan maxaan ku dhahdaa wuu dhacayaa oo saddexdiiba way furmayaan jumhuurtu caynkaasoo aimada afarti ay ku jiraan way deliishanayaan axaadiia masalan xadiidka ucayman alcajlaani oo ku saabsanaa mulaacanada bukhaari ku sugan falammaa faraga قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاعنة دعدو نكي يناكتي سيبو ملاعنة ما كده ماتي أو oo maaragtay dee waa zinaysatay arrintu ay ahayd oo arrintii dhammaatay ayaa wuxuu idhi been baan rasuulka ilaahi ku sheegay haddiiba aan tan sii haysto markaasuu saddexdiiba isaaciyey kaa way deliishadeen qolyahan kale waxay kaga jawaabayaan arrintaasi ayn rasuulku amrayna ma ahayn oo xadiidka naskiisi ku caddaayba intaan rasuulku amrin midda kale waxaa weeyaan iqraar uu rasuulku iqraariyey oo xujo u noqonayaana meesha ma jirto oo arrintan gebigeedu waa mulaacanadu licaankani markuu dhacay bayba mufaaraqo taama kala dhaqaaqeen oo meel iska laaqiiba hadalkana ku dhacay hadal in iska yidhi buu noqonayaa waa mar haddii licaan dhacdi oo qof walba qaybtiisii licaanka uu la yimi labadii isqabay sheekada dhammaatay saasay abadiyan maaragtay ayana isu qabaynin marka hadalkan uu ninkan ku hadlay mahalkeedii markaa ma haysato oo waxba soo kordhin mayso daliilna arrinta uma aha bay leeyihin xadiidka rukaana way deliishadaan oo allaqa zawjatahu alaaan inuu saddex ku furay riwaayadka qaarkood albata ay yidhaahdeen oo yani maaragtay uu dee rasuulkana ku yidhi istaxlafa uu dhaariyey maa araada ilaa waaxidatan mid mooye wax kale aan uga jeedin laakiin xadiidkaas sanadkiis waa daciif waxay kaloo deliishadeen xadiidkeena soo maray oo rasuulku isagoo cadhaysan markuu maqlay nin saddexdiiba yidhi ka cadhooday ayulcabu bikitaab illaahi wa ana bayna adhurikum oo nin xadiidkaas ninkaas ku dhawaaqa rasuulku ka cadhooday bay deliishadeen aimada qaarkood isaga nafta way daciifiyeen qaarna waxay leeyihin dee arrintu daliil uma aha dee waba ka cadhooday rasuulku wuxuu ninkaas ku hadlay haddii xitaa xadiidkaas xaalisa la qabto marka adiladu kolley way iska badan tahay waxyaabaha la deliishanayaa maraajicdeenu tilmaami doonaa insha allah loogu noqon doono aimada qaarkood waxay leeyihiin oon jumhuurta ahayn haddii ninkii saddexdii ku dhawaaqo hal un bay noqonaysaa hal bay noqonaysaa waxaan raggaas deliishanaya xadiidka cabdillahi bni cabbaas kaana alaaqu calaa caadi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam wa abi bakr wa sanatayni min khilaafati cumar alaaqu alaaa waaxidatan yani caadigii rasuulka iyo abubakar waktigiisii iyo laba sano oo ka mida zamankii cumar dalaaqa furiinka saddexda ah lagu furaa hal uun buu dhici jiray fa qaala cumar bnu khadaab baa wuxuu yidhi ina annaasa qad istacjaluu fii amrin qad kaanat lahum fiihi anaasun dadkii waxay degdegsadeen arrin kaadsiye ahaan lahaa oo loo baahnaa in loo kaadiyo falow amdaynaahu calayhim fa amdaahu calayhim haddaan ku socodsiinno oo dadkii furinkay badiyeen oo saddex dalqadood ay iska ridaan saa darteed waxa weeyaan arrintaasoo loo baahna in loo kaadiyo marba mid la furo marka haddaan ku socodsiinno maxay idinla tahay saxaabadii waa ku socodsiiy abu daawuud oo kale wuxuu leeyay isagoo sanadkiis ku warinaya can xamaad ibni zayd can ayub can ikrim can ibn cabbaas idaa qaala anti taaliqun alaaan bifamin waaxidin fa hiya waaxidatun ayuu ibn cabbaas yidhi marka waxa weeyaan xadiidkaas horta ba saxuu muslim soo saaray ayay deliishanayaan oo cumdo masalada u ah hadalkana waa ka muuqataa bay leeyihiin cumar tacziir iyo ciqaab uu dadkan ku zajirinaya bay ka ahayd ninka maaragtay imaamkaana inuu mararka qaarkood zajir iyo ciqaab ku rida dadka shareecadu u diidi mayso shawaahid kale ay leedahay oo laakiin intii ka horraysay waxaa weeyaan zamankii rasuulka caadiga abubakar iyo cumar naftiisa laba sano intaaba mid unbu saddex daqooday noqonaysa oo ibnuqayim oo ragga aad ugu ololeeya arrintatan oo masaladan qaba isagu wuxuu leeyahy kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaac ijmaac ka horreeyey maxaan ku dhaha cumar oo saxaabadaabaa sugnaa buu leeyahy oo aad bu masalada markaa uga hadlay waa masala runtii aad buuqeeda u badnaa muddo dheer oo xitaa uu ninka leeyahy sancaani kitaabkiisa subulasalaamka uu kaga hadlay ou leeyahay ma istaahisho dagaalka noocaasa qad taala albaaxisuuna fi اlfuruuci fii hadihi اlmasأala alaqwaala wa aطbaqa ahlu اlmadaahib اlarbaca calaa wuquuci الثalaaثة liimdaa'i cumari laha washtadda nakiiruhum calaa man khaalafa dalika yani arrintaa wuxuu yidhi aad bay ugu dheeraadeen dadkii baadhay baxsiga ku sameeyey madaahibta afartiina inay dhacaysa isku waafaqeen iyagoo socodsiinaya cumar yani arrintaas socodsiinta uu socodsiiyey aad bayna ugu daraaday madaahibtu inay la dagaalamaan calaa man khaalafa dalik arrintaa ninkii khilaafa wa saarat haadihi almas'alatu calaman cindahum liraafida ilaahay ka dhiganba masaladan masalo shiico wixii khilaafa arrintaas waxay yidhahaan baa raafida iyo shiica ayaa ku shaqale وعوقب ابن تيمية بسبب الفتيا بها وطيف بتلميذ ابن القيم على جمل بسبب الفتوى بعدم وقوع الثلاث وعلي ابن تيمية ولا وحري ولا وعقابي اه تلميذ كيسيو ابن القيم هانا اه أوربع لصار لقوري كي مقالة وانك فتوى ذي صدح دون هل نغنية ولا وعقابي بول اه ولا يخفى أن هذا محض عصبية محض عصبية شديدة في مسألة فرعية قد اختلف فيها سلف الأمة وخلفها فلا نكير على من ذهب إلى أي قول من الأقوال المختلفة فيها على أن العصبية ما يتوسين يسابولي إن إمارتي قل يا ملايكتو أي مسألة تعصبيان مسألة فرعة أو سلفية خلف ولا شو خلافي وأن مضمبولي لا أنت أمحانكو إلا قارسيو وأرنكو أي قرور بديتي وأركسون دليل كلو كلا إيابو لك راجع يولو إن دلالك عين كاسر قدر ليو أرن سحب ما أبولي نقل لي هذا الأمير صنعaan kitaabkiisa subul salaam marka runtii masaladu waa masale khilaaf kaale in qoladaas ha yaraadeen bay odhanaysa saddexdu hal bay dhacayaanba xagga daliilka aad moodaa inay xoog badan yihiin laakiin baxigeeda waxaa loola noqon karaa maalan fataawa ibnu taymiya mujalladka saddex sodonaad buu kaga hadlay daadulmacaadka mujalladka shanaad buu keenay sheekh axmed shaakir risaalo uu qoro la yidhaahdo nidaamu talaaqi fi lislaam buu kaga hadlay albani silsilat alxaadiis adaciifa mujalladka saddexaad رقمك حديث كن أف كن بقول أفري صدن فرحات الله بقول أبي الصباط إن الله بقول أبي الصباط بكرة هذي معان كل هذا شوكان يا صنعان يا رجال متأخرين تام كتبتوا ذيك كذا هلان صونك ليا خلافات مثلا اللي سكوها هي أدلة ده نك اللي يدعوا محمد البين الشنقيري يا طلاق مرتان مرقال كذا هذي ويسقوا حوك ثاري هذا قريان جمهورته هذا بحث دير وقري وأنه اللجنة الدائمة بحث اعتمادين بأنه يسقبنا إياي رقم علماء المعاصرين تاع ناس الدين الباني رحمة الله عليه وحوق بين يتهاي محان كلها طلاقوا صدح دينه من غنيو عبد العزيز بن باز سوكرة marka ragga soo dhamaartay arintaas ay qabeen iyagoo xagga adilada uu cuskanaya wana mas'ala khilaafkeedu uu sugan yahay in la isku dhibaato laga kiciyana waxa boon ma aha waxa weeyaan daliilka qofkii marba daliilkii la muuqdo inuu ijtimaado baa salan way wuxuu yiri wa وإن, قا وك وإن أضاف الطلاق إلى بعض من أبعادها وإن